inta badan dhulbeereedka deegaanada qooqane bacaad garaash leegow iyo deegaano kale ee ku yaala hareeraha webiga shabeelle islamarkaana dhammaantooda ka mid ah deegaanada waqooyi ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ku fatahay daadada kasoo rogmaday webiga shabeelle kadib markii roobka dayrta ay ka da-een gobolka hiiraan daadka ayaa dhex fadhiya dhulbeereedka deegaanadaasi kuwaasi oo qaarkooda baahi weyn ay u qabeen beeraleyda tacbada beeraha qaar ka mid ah beeraleyda deegaanada waqooyiga magaalada beledweyne ayaa ka waramay saameynta daadadkana ay ku yeesheen aniga waxaa la yidhaha nuur maxamed cabdiyaal la yidhaah waxaan degannahay deegaanka qooqane biyaha guryo badan waa qaateen annagana intan ka degannahay waa iska celinay meeshaan waa naga wareegteen biyuhu hadda waa dabago-an yihiin webigu waa soolgaduudo baxsho waa biyaha ku noqohaayo meesha aan hadda joogno cagaftu ay ku jirto la fali haayo waxaa waaye biyaha waa iska biyo xiraynay marka annaga inta nooga imaamaan beeraha naga xageyna geesaha waa ka galgaleen ayagana waa laga celihayaa biyuhu saas uma awood badno kuwaan gudbayna waxay ka xaroonayaan kiligan oo malaas loo heli keliye iyo kalaxkalax ayay ka kala xaroohayaan waxaa waaye marka biyuhu saasay cadadoodu dhan tahay deegaankani galeen oo beerahane waxay hadda u reebteen malahan oo waa wada galeen wixii beeraha waa gooyeen beer yar oo maaragtay geesaha buurur ka jireen oo meelahay ka galayeen laga xiray moogiye inta kale way soo tirtireen beertaanna hadda dhankaasna waa laga xiray qod kale biyuhu ugu yimaadiinna ma lahan sidaasay tahayne way iska tabar go-an yihiinoo ma badno webigay ku xaroohaayaan tuulooyinkay saameeyeen kasoo bilaaw deefooboo kaleeto kasoo bilaaw ilaa lugtan webiga bacaad soo mari qooqana ku soo xiji tuulo la yidhaha la foolo iyada waaba biyaha geesayba kala wareegeenoo kooba sokor xatee meelay ka soo gataan ma lahan waa biyo xirayntoosa in biyaha la wareegay baabuur uma galo gaari dameer uma galo wax u gala ma lahan alxamdulilah ilahi waa nagu namad waana caafimaad qabnaa dhammaanna wixii jooga dhan wayna caafimaad qabaa alxamdulilah biyo way jiraan oo wadanka biyolaan maahan laakiin hadda waxaa moodaa xogaa inay sidii hore dhaamaan marka waxaan leeyahay dadkii aan aada loo waalin biyuhu way jiraan carra biyanoohan biyo way joogaan hadda annaga waa kanaan beerahanaa beerahaynaa alxamdulilaah marka biyolaan maahan laakiin waddanka biyo way jiraan biyuhuse waalis maahan naq baa ka daba imaadasaan qiyaasayno webigu wuu calowey naaqus baan ka dareemaynaa marka biyo way jiraan laakiin biyuhu waalis maahan marka saameynna way geysteen oo dad badan waa saameyn way u geysteen dadna hadda alxamdulilah way ron yihiin